gobanarka garisa county mudane cali bune u qoranaya walaac ka muujiyey arrimaha amni darrida ee guud ahaan ka jiro countiga gaariso uu sheegay in horumar fara badan oo uu doonayay in qaybo badan oo ka tirsan countigani aan si saxa loo fulin karin haddii aanan laga hortegin qulquulatooyinka ka dhacaya qaybo ka tirsan countigani gaarisa wixii dhulkeeda dib u keeni horumarkeena war istaagi karo annagana kamid aan nahay wax macquul miya ma noqon karto waa inaan u tashanaa mudane qoran ayaa waxa uu sheegay in lixdankii sane lasoo dhaafay hoosu dhac fara badan uu ka jiray dhanka biyaha caafimaadka iyo adeegyada kale ee bulshada dowladdiisuna iminka ay maagan tahay in wax badan ay ka qabato adeegyadaasi isagoo sheegay in hara waaweyn laga qodi doono deegaanka madoogaashee balambala iyo weliba imansalaani oo uu ku sheegay in malaayiin lacag ay ku kacayso talagalnay oo dowladda nationalka aan ka helnay inay biixireen weyn sangaayinu laga sameeyo oo dawladda la aqbashay oo shan bilyan oo shilin ah oo marka loogu hor beera aan ku jirin oo xoolaha iyo dadka uun biyahooda loogu talagalo xagga leyta hore haddii loo kaco huluuqoo marto ilaa ilkambeeray gaarto xagga dhulkan faafi galma gaala ilaa buula golol dheka harja ayadana biyaha ay gaaraan xaggan dambana pipe aan soo gelino ilaa ijaara biyaha ay soo gaaraan baan ku tala jirna insha allah taas ahaan meesha ayada sangailu huluuqo ijaara galma gaala waad ogtihiin ammaan daraa jirta niman xun baa xuduudkan haystaan qorana oo socdaal shaqo ku mareeyey qeybo ka tirsan degmada masalaani ijaara iyo faafi ayaa sheegay in la iloobo isqabqabsigii siyaasadda laga soo tegay wuxuuna sheegay in dadka ku dhaqan gobolkani xilligan oo keliya looga baahan yahay inay iska kaashadaan horumarka iyo sugidda amniga ee gobolkani maxamed faarax shire v o a garisa